caalimka soomaaliyeed sheekh xuseen cali jabuuti oo gaaray magaalada guraceel iyo guddoomiyaha degmada guraceel faarax cabdi macalin ayaa xarigka ka jiray masjidka al nuur oo laga dhisay magaalada munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay maamulka degmada guraceel culimaa udiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan faarax cabdi macalin guddoomiyaha degmada guraceel ayaa ka warbixiyey xarig jarka isaga oo ku soo dhoweeyey magaalada guraceel caalimka iyo jamaacadiisa dhammaan culimada iyo mas-uuliyiinta iyo baxda saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allah subxana wa tacaala makaankaan makaniyey taaniyanna waxaan rabaa inaan ku soo dhoweyno sheekh xuseen iyo wafdiga culimada oo la socda degmadan gurcaal waxaan leenahay dhammaantiin soo dhowaada waxaan rajaynaynaa inta aad nala joogtaan inaan wax badan deegaanka iyo magaaladan aad timaadeenba inka faa'iidi doonto insha allahu tacaala annagana ka maamul ahaan iyo ka bulsho ahaanba waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiis inaad si nabad ah oo barwaaqo ah magaalada aad danihiinna iyo howlihiinna aad ku dhammaysan doontaan bulshaduna inku soo dhoweysa sidaad arkaysaanna marka sheekh waxaan leenahay soo dhowaada waxaan sidoo kale xarig jarnay masaajidka nuurulislaam degmadaan hadda laga hirgeliyey marka akhyaartii dhistay culimmadiina waa ku mahadsan yihiin aadaan runtii inkaga mahad celinaynaa munaasabaddan iyo hawshaan aad halkan ka qabateen waana inku dhiirigelinaynaa sheekh xuseen cali jabuuti caalimka soomaaliyeed ee qaar ka mid ah culimaa udiinka ka qayb galay madasha xarig jarka ayaa u mahad celiyey qof walba oo ka qayb qaatay dhismaha masjidka وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة الحمد لله إلهي بان كما هدنينا يعني سفر كائمك أن سوق لي ومساجد كي لباد إلهي نوافجيو إن أنك قيب قلنا فوريتان كيسا يعني mas-uuliyiinta iyo culummada iyo akhyaarta magaaladan guriceel sidaad noo soo dhoweyseen khayrka badan idinkana insha allah ilaahay meeshaa meel ka wanaagsan haynagu soo dhoweeyo
masaajidkaas nuurul islaam oo maanta meeshaas laga furay oan ka furnay haddii alla ku ran yahay waa nicmo noo soo ziyaaday oo weyn ilahay baan ugu suurinaynaa dadkii sababta u ahaa haddii alla ku ran oo dhismahooda haddii alla ku ran kharashkii galay ka bixiyey iyo dadkii talada iyo iskudubaridka iyo kashaqaynta intii ka qayb qaadatay shili ninka ku bixiyey talo qofkii ku bixiyey xoggiisa qof ku bixiyey intaba haddii alla horaya aad iyo aadaan ugu ducaynayna khayr u jaseeyo ilaahay baan u mahad celinahaynaa aaniyan qaryadan ama gobolkan ama degmadan akhyaartii iyo culimmadu ay nagu soo dhoweeyeen sida fiican iyo mas-uuliyiinta waan u mahad celinaynaa iyagana lam yashkur innaasa lam yashkur illah qofka aan dadka u mahad celinin ilaahayna ooma mahad celiyo aaniyan walaalayaal mowqifkan qiimaha badan een taagannahay ee masaajidka lagu furahayo waxaa la yidhi qiimatu sifa biqiimati almawsuuf ama qiimatu almudaafi qiimatu almudaafi ilayhi ilaahay baa masaajidda loo tiiriyey waa qiimo ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa isu tiiriyey naaqat allaah markuu ilahay wuxuu isu tiiriyana sharaf baa ku jirta masaajid allaah cabdullaah ilaahay baa isu wada tiirinaya subxaana wa tacaala marka taana ilaahay baan ugu mahad celinaynaa masaajidka qiimaha badan in magaalada insha allahu tacaala sharafta badan ee akhyaarta iyo odayaasha iyo mas-uuliyiinta ay nagu soo dhoweeyeen